bulshada ku nool deegaanka barkadda shariifada ee kaga beegan magaalada kismaayo dhinaca galbeed ayaa waxa aysan haysan adeegyada asaasigu ah nolosha waxayna dadka ay yihiin kuwa u baahan in la caawiyo dadka ku nool deegaanka ayaa waxay intooda badan ay yihiin kuwa xoolo dhaqata iyo kuwa beeralay ah waxaana saameyn gaar ah ku yeeshay abaaraha ka jira qaar ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka jubbaland qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanka barkadda shariifada ayaa waxay dowladda iyo hay-adaha ka codsadeen in laga caawiyo adeegyada asaasigu ah nolosha
dadkan aad arkayso xoolihii baa ka dhammaaday maanta nin noloshiisa maarayn kara kuma jiro dhibkaas darteed waxaan u codsanaynaa ma haysano iskuul waxbarasho ilmihii waa kuwa meesha iska tataagan ma haysano wax la yidhaahdo macnaha hooyadii dhallaankii gurmadka deg dega ah ha noqoto gaadiidka gurmadka deg dega ah ha noqoto isbitaal magaaladu maadaama ay xoogaa naga durqsanta habeenkii haddii ay hooyo macnaha ay dhacdo in ay foolato ama ay waxqabato wax degdegooda oo gurmud oon hayna ma jirto taas darteed madaxda sharafta le waxaanu sheegaynaa in aan dhan walbaba aan ka liidano
meeshaan baahi badan baa ka jirto dhibaato badan baa ka jirto dadkan xoolo dhaqatu ahaa xoolihii abaar baa gashay abaartii waa dhammaatay oo dulduruurigooda wuxuu saarnaa xoolaha ninka basaakay markuu alyoom u baahdo neef ari ah ama neef la uu kaxaysanayay xoolihii abaar baa la tagtay beerihii abaar baa gashay beerihii abaar baa gashay xoolihiina abaar baa la tagtay guddoomiye waxaan codsanaynaa deegaanka magaalada kismaayo galbeedkeeda amnigeeda waad aragtaan ilaa sagaal tuulo ayaa ka jirto waddadan galbeedka magaalada kismaayo biroola sagaal ku ah meel maanta waxbarasho ay ka jirto waxaa ka jirta tuulada biroole sideedka kale waxbarashona ma laha caafimaad ma laha nolosheeda aad bay u liidataa si kastaba haatee bulshada ku nool deegaanka barkadda shariifada ee kaga beegan magaalada kismaayo dhinaca galbeed ayaa waxa ay yihiin kuwa xoolo dhaqata iyo kuwa beeralay ah waxaana saameyn gaar ah ku yeeshay abaaraha ka jira qaar ka mid a deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxayna hay-adaha iyo dowladda intaba ay ka codsadeen in gargaara la soo gaaro